bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigii boqol iyo labiyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum welina waxaan ku jirnaa ghaswatu bedrin duulaankii beder bedertii weynayd ayaan ku jirnaa wuxuaan weli dhexda uga sii jirnaa min rawaa'i aliimaani fii hadihi almacraka cinwaanka weyn oo ah waxyaabihii la yaabka lahaa ee dagaalkan ka dhacay ee ku tusanayay iimaanka qodobka afraad wa qatala wuu dilay cumar ibnu lkhadaab cumar alkhadaab oo cimlaaqu lislaamihi wuxuu dilay yowma-idin maalinta ayada ee beder khaalahu abtigi abtigii hooyadii la dhashay ayuu dilay oo la dhihi jiray alcaas ibnu hishaam ibnu lmuqiira walam yaltafit haba yaraatee ma fiirinin danna kama gelin mana xaalaynin ilaa qaraabatihi qaraabanimadiisii minhu ninkan uu dhow yahu abtigiisa yahayna ma fiirinin haba yaraate walaakiin hase aatee xiina markii rajaca ila lmadiinati xiina markii rajaca uu u laabtay uu ku laabtay cumar ila lmadiinati magaalada madiine markuu ku laabtay isagoo la socda haddee rasuulkii iyo muslimiintii ay madiine ku laabteen qaala wuxuu ku yidhi cumar lil cabaasi cabaas ibni cabdilmutalib wuxuu ku yidhi oo ka mid ahaa dadkii lasoo qafaashay cami rasuulilaahi rasuulka ilaahay adeerkiisa sala allahu calayhi wasalam wa huwa isagoo cabaas fil asri qafaalashadii iyo maxbuusnimadii ku jira maxbuus isagoo maxbuus wuxuu ku yidhi cumar yaa cabaaso cabaasow aslim war islaam fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee an taslama inaad adigu islaamto inaad islaamto yaan axabbu ka jeclahay axabbu ilaya anigu aan ka jeclahay min an yuslima alkhadaab wallaahi ilaahay baan ku dhaartay fa wallaahi an tuslima dheh inaad adigu islaamto yaa axabbu ilaya anigu aan ka jeclahay min an yuslima alkhadaab khadaab oo aabbahay inuu islaamo inaad adigu islaamtay inuu khadaab islaamo inaad adigu islaamtaan anigu ka jeclahay sababtu maxay tahay wamaa daaka arrintaasina ma aysan ahaanin aan inaad adigu islaamtaan ka jeclahay inuu aabbaha islaamo ilaa wixii maahane lamaa ra-aytu wixii aan arkay limaa ra-aytu wixii aan arkay oo rasuulallahi rasuulka ilaahay aan arkay sala allahu calayhi wasalam oo yucjibuhu uu aad iyo aad u jecel yahay u cajabgelinayo ugu farxi lahaa islaamuka adiga islaamkaagi marka cumarna inuu isagu farxo iyo inuu rasuulku farxo wuxuu ka jecel yahay inuu rasuulku farxo marka taana waxa weeyaan iimaanka soo ma aragti iimaanka oo laba dhinacba leh mar waxa weeyaan cumar abtigi buu dilay ta kalena aabbihii inuu islaamo iyo inuu cabaas islaamo wuxuu jecel yahay inuu cabaas islaamo sababtu waxa weeye rasuulkaas saa aada u jeclaa rasuulka ayaa ku farxi lahaa qodobka shanaadna waxaa weeye wanaadaa waxaa dhawaaqay oo u yeedhay abuubakar asidiiq radia allahu tacaala canhu yaa wuxuu u yeedhay halkaasaa la kala joogaa ibnahu inankiisa cabdiraxmaan ahaa wa huwa cabdiraxmaan yowma-idin maalintaa macal mushrikiina mushrikiinta ayuu la soo saftay fa qaala wuxuu ku yidhi abuubakar wiilkiisii oo gaalada la soo safnaa markii dambe uu islaamee ayna maali war aawey xoolahaygii yaa khabiidu ninkaagan xun ee khabiidkii awey xoolahaygii fa qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi lam yabqa kama hadhin xoolahaagii hayru shakatin waxaan hub siistay xoolahaagii waxaan hub ka soo bixiyey wa bacabuubin iyo waxaan ka soo bixiyey faras dheereeya bacabuubka waa faraska dheereeya wa saarimin iyo seef waxgoysa oo af badan seeftaasoo yaqtulu dila dulaala shaybi odayada ciroobay adiga oo kale ah ee baadiyoobay oo diintoodii ka tegay yacni hub aan adiga kugu dilo bas ayaa xoolihii ka hadhay buu yidhi intii kale waan halkaasaan geliyey marka wiil iyo aabbihi say u kala tageen abubakar iyo wiilkiisii say uu iimaanku u kala geeyey ayaa lagu rabaa yaa lagu tusayaa arrinta lixaad walamaa markii wadaca almus alqowmu qowmkan marka waa muslimiintii markii ay saareen aydiyahum gacantoodii ya-siruuna iyaga oo soo qabqabanaya oo maxaabiis ahaan usoo qabqabsanaya mu- muslimiintii gaaladii jabtay iyagoo maxaabiis ahaan usoo qabsanaya markii ay arrintaasi dhacday wa rasuulullaahi isagoo rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalam fi lcariishi daashkii loo dhisay ama bartiisii hogaaminta ku sugan wa sacad bnu mucaad ninka sacad ibnu mucaad la yidhaahna qaa'imun uu taagan yahay calaa baabihi cariishka albaabkiisa uu taagan yahay yaxrusuhu isagoo rasuulka waardeynaya mutawashixan isaga oo haaneedsaday sayfahu sayftiisii saa u haaneedsaday oo diyaar u ah in wixii rasuulka usoo dhowaado uu uu nafta garab dhigo ra-aa wuxuu arkay rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu arkay sala allahu calayhi wasalama fii wejhi sacad ibnu macaad wejigiisa wuxuu ka arkay alkaraahiyata nacaybsho iyo nicitaan uu nacayo limaa yasnacu nnaasu dadka waxay samaynayaan oo maxaabiistan lasoo qabqabanaya ah fa qaala wuxuu yidhi rasuulku lahu sacad wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartee laka-annaka waa sidii adiga oo yaa sacdu sacdiyow takrahu nacaya ama kahanaya maa yasnacu alqowmu qoladani waxay sameynayaan oo dadka maxaabiista lasoo qaqabanayo qaala wuxuu yidhi sacad ajal haa wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuulallaahi rasuulkii allow kaanat waxay ahayd middan beder awala waqcatin jab kii ugu horreeyey bay ahayd jabkaas oo awqacaha allaahu alla uu ku riday biahli shirki shirkiga dadkiisa jabkii koobaad ee alla ku riday bay tani ahayd fa kaana wuxuu ahaa al idkhaanu in la jilciyo nimanka ama in la jaro fil qatli dil in lagu jilciyo jilcin markaas fil qatli dil lagu jilciyo ama fil idkhaani in la jaro nimanka oon waxba laga reebin biahli shirki dadka shirkiga maanta in la jaro oo aan lasoo qaqabina kulli la dilo yaa axabba ilaya anigu aan ka jeclaa min istibqaa'i rijaali raggan in la in la badbaadiyo in la badbaadiyo oo la baaqi yeelo oo aan la dilin in la dilo ayaan ka jeclaa marka isaga iyo cumar baa saa isku raacay marka iya- iyagaana toosnaa qur-aankuna saasuu markii markii dambe kusoo degay oo ah ee maaragtay faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaabi xataa idaa adkhantumuuhum fashudu lwathaaqa marka qaqabashadan waa markii nimanka la jilciyo waa bacda alidkhaan waa markii ay jilcaan oo karkooda uu jabo oo la jebiyo oo madaxa laga jebiyo qur-aanku saasuu muxkam ku yahay laakiin aayadda weli ma soo degin arrinta kale ee dhacday waxaa weeye wanqataca waxaa jabay yowma idin maalinta ayada ah sayfu cukaashata ibnu mixsan ninka la yidhaahdo cukaashata ibnu mixsan al asadi seeftuu ku dagaalamayay inbaa dhexda ka duushay fa ataa wuxuu u yimid rasuulallaahi rasuulka ilaahay buu u yimid sala allahu calayhi wasalama ayuu u yimid uu yidhi marka seeftii baa iga jabtay seen yeelaa fa actaahu rasuulku wuxuu siiyey jidlan dogob oo min xatabin qorya qoryo meesha yiilay dogob ka mid a ayuu yidhi hoo fa qaala wuxuu rasuulku yidhi qaatil ku dagaalan bi haadaa kan yaa cukaasho cukaashow falamaa markii akhadahu uu qaatay dogobkii min rasuulillaahi rasuulka ilaahay uu ka qaatay sala allahu calayhi wasalama hazahu sidaas ayuu u raxay ama u gilgilay facaada wuxuu noqday uu isu bedelay sayfan sayf oo fii yadihi gacantiisa ku sugan seeftaasoo tawiilul qaamati aada u dheer xagga dherarka dherarkeedu uu aada u dheer yahay shadiid almatni afkeedana iyo abrideeduna ay aada u adag tahay oo u soofaysan shadiid almatni weeye afkeeda iyo abrideeduna ay aada u daran tahay oo u soofaysan tahay abyad alxadiidati birteeduna ay cad tahay ay werwadhayso fa qaatala bihi seeftii ayuu ku dagaalamay xataa intii fataxa allaahu alleh uu guusha siiyey tacaalaa lilmuslimiina muslimiinta guusha uu ka siiyey wa kaana wuxuu ahaa daalika sayfu sayftaasi yusamaa kii loo lagu magacaabo alcawn alcawn baa la dhihi jiray waa kaalmadii ilaahay mucjizo ayay ahayd uma markaa kadib lam yazal seeftaasi kama aysan zuulin cindahu agtiisa inay ahaato uu haysan jireen weligii cidna ma siinin ma dayicin wuu ilaashan jiray yashhadu bihi wuxuu kaga qeybgeli jiray almashaahida dagaalada oo dhan ayuu kaga qeybgeli jiray xataa qutila ilaa laga dila cukaashat bni muxsin fii xuruubi riddati dagaaladii riddada ee musaylimat alkadaab iyo wahuwa isagoo seeftu cindahu weli ay agtiisa ta ay haysto taasna waxa weyaan waa mucjizo kale qodobka sideedaad wa bacda intihaai almacrakati dagaalkii markii uu soo afjarmay uu dhammaaday kadib mara waxaa soo maray muscab ibnu cumayr alcabdari ninkaa la yaqaano yaa wuxuu soo maray biakhiihi walaalkii oo la dhihi jiray abicasiis ibnu cumayr ayuu soo maray alladii abicasiiskaasoo khaada almacrakata dagaalka soo galay dida almuslimiina isagoo muslimiinta ka horjeeda mara muscab wuu soo maray bihi walaalkii oo abicasiisa ayuusooayuu soo maray wa axadu l ansaari ansaarta nin ka midihiina yashuddu yadahu gacantiisa uu jiidayo intuu saa uga dhegan yahay gacanta uu jiidanayo fa qaala miscab baa wuxuu ku yidhi lil ansaari ninkii ansaariga ahaa wuxuu ku yidhi shidda yadayka ku adkee gacmahaaga bihi kan yuu kaa baxsanin maxaa jira fa ina ummahu hooyadi daatu mataacin waa naag xoolo badan leh lacallaha waxaa laga yaabaa tufdiihi inay ku soo furato minka adiga ay kaaga soo furato oo xoolo badan ay ku siisee fa qaala abucasiis baa wuxuu ku yidhi liakhiihi muscab walaalkiygii miscab ahaa ahaadihi matanbaa wisaayatuka dardaarankaaga bi aniga aad iga dardaarmayso waxaad iga dardaarmaysaa war minkan yuu kaa baxsanina gacanta ku adkeeba fa qaala miscab wuxuu ku yidhi innahu kan ansaariga ah yaa akhii walaalkay adduunaka adiga ma tiid aniga waxba isuma nihin maxaa jiri diin baan ku kala tagnay iyo caqiido arrinta sagaalaad walamaa markii amara uu rasuulku amar ku bixiyey biilqaa'i jiyafi lmushrikiina nimankii mushrikiinta la laayay bakhtigoodii in lagu tuuro fil qaliibi ceelkii ceel ceel tiiri ahaa oon laga cabin oo urayay oo meelaha yiilay oo waayii hore laga cabi jiray oo qashinka iyo un lagu guro yuu yihi halkaa ha lagu guro rasuulku sala allahu caleyhi wasalam oo wa ukhida lasoo qabtay cutbata ibnu rabiica odagii koobaad ee cutbat ibnu abi rabiica ahaee nasiib darradu ku dhacday oo fa suxiba lasoo jiiday hirrig lasoo siiyey ilaan lamana qaadi karo xurmana ma laho waxba lagu falmaayo qaadidoode oo fa suxiba loo soo jiiday ilal qaliibi ceeltiirigii nadara wuxuu fiiriyey rasuulullaahi rasuulka ilaahay fii wajhi ibnihi cutbaha ibnu rabiica inankiisii oo abi xudayfe la dhihi jiray ayuu wejigiisa fiiriyey fa idaa isla kolkaa huwa abu xudayfa ka-ibun waa mid aada iyo aada u murugaysan oo muruga ay ka muuqato oo qad tagayara wejigiisuu isbedelay fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi yaa abaa xudayfa ninkaas abi xudayfa la dhihi jiray abi xudayfow lacallaka ma waxaa laga yaabaa qad dakhalaka inuu ku soo galay min sha'ni abiika aabbahaas arrintiisa aabbaha arrintiisa shay-un wax ma dilka aabbaha la dilay baad ka xun tahay fa qaala abuu xudayfa wuxuu yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay waxaan ka xumahay baan kuu sheegi maa shakaktu ma ka shakin buuhi weligay fii abi aabbahay kama shakinin walaa masracahu in la dilayna iyo meesha la dhigayna kama shakinin oo inuu mutay isagaa soo dagaalamay isagaa mubaarasada soo galay isagaa dadka hogaamiyey walaakinii hase aatee kuntu waxaan ahaa acrifu mid yaqaana min abi aabbahay ra'yan caqli ayaan ku aqiinay aabbahay wa xilman dulqaad ayaan ku aqiinay wa fadlan wax dheeraad ah ayaan ku aqiinoo dadka la dheeryahay fa kuntu waxaan ahaa arjuu kii mar kasta rajo ka qaba oo qudareeya an yahdiyahu inuu ku toosiyo uu ku hanuuniyo daalika caqligiisaas ilal islaami islaamka falamaa markii ra-aytu aan arkay maa asaabahu waxa ku dhacay oo in gaalnimo lagu dilay ah oo wadakartu aan xusuustay maa maata calayhi wuxuu ku dhintay oo min alkufri gaalnimo ah bacda aladii kii kadib kuntu aan haa arjuu lahu kii u rajeeya yaa axsananii waxaa murugo iyo tiiraanyo igu riday daalika arrintaa fa dacaa wuu duceeyey rasuulku lahu abuu xudayfa buu u duceeyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam bikhayrin buu ugu duceeyey wa qaala lahu khayran war wanaagsanna wuu ku yidhi intaa waxaan uga baxaynaa rawaa'icu liimaan haddana waxaan arkaynaa qatla alfariiqayni labadii qole ee meeshaa isku heshay ciidankii rasuulku hogaaminayay ee badri nimankii reer badri ee saddexda boqol iyo saddexiyo tobanka ama saddexda boqol iyo toddobiyo tobanka ahaa iyo nimankii kunka ahaa ama sagaal boqol iyo kontonka ahaa labada qole maxaa ka dhimatay intahad way dhammaatay oo way soo afjarantay oo way soo gebagabowday almacarakatu dagaalkii bihaziimatin jab saaxiqatin oo waxaaqada jab xun oo waxaaqa ayay ku dhammaatay binisbati lilmushrikiina haddii xagga muslimiinta mushrikiinta haddii laga fiiriyo xaggooda jab weyn ayay ku dhammaatay dhinaca muslimiinta haddii laga eegana wa bifatxin guul mubiinin oo cad oon cid ka murmaysa aysan jirin ka murmi karta binisbati lilmuslimiina haddii muslimiinta xaggooda laga eego waqad istushida waxaa muslimiinta ka shahiiday min almuslimiina muslimiinta waxaa ka shahiiday fii haadihi almacrakati dagaalkan iyada ah arbacata cashara rajulan afar iyo toban nin afar iyo toban nin waa intii saddexda boqol dheerayd saddexdii boqol waa badbaadi sittatun lix oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mida wa thamaaniyatun sideed oo min al ansaari ka mida ama almushrikuuna haddii mushrikiinta aan milicsanno faqad laxiqahum waxaa ku dhacay oo gaadhay khasaa'iru khasaaro faadixatun oo foolxun qutila minhum waxaa laga dilay sabcuuna toddobaatan wa usira waxaa laga soo maxbuus ahaan looga soo qabsaday sabcuuna toddobaatan wa caamatuhum badankoodu nimanka la dilay iyo nimanka lasoo qafaashay badankooduna alqaadatu madaxdii weeye wazucamaau madaxdii weeye wasanaadiidu madaxdii weeye saddexdaa eray waa isku mid un alqaadatu wazucamaau wasanaadiid waa isku mid un sanaadiidda unba waxaa la dhihi karaa nindoorkii laakiin madaxda unba haddee nindoora haddana nindoorkii ama ninqartiina waa la yidhaha nindoor iyo ninqar marka sidaas ayay ku kala dhammaatay nimankan toddobaatanna waa laga dilay oo weliba madaxdii ah intii kremka ahayd ee maaragtay madaxda ahayd muslimiintana lixiyo shan afar iyo toban nin baa ka shahiiday walamaa markii inqadat ilxarbu dagaalka ay dhammaatay aqbala wuxuu ku soo jeestay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam xataa waqafa ilaa uu iskortaago cala alqatla nimankii la dilay ee gaalada ahaa ayuu iskortaagay fa qaala wuxuu yidhi bi'sa alcashiirata cashiiro iyo qaraabo iyo ehel kuwii ugu xumaada yaad kuntum ahaydeen qaraabo iyo ehel idinka xun ma jirin linabiyikum nabigiinna adu ahaydeen cashiiro xun kadabtumuunii waad i beeniseen wa sadaqanii annaasu dad aan idinka ahayna way rumeeyeen ree madiine oo kale wakhadaltumuunii waad i hoojiseen oo inaad ii hiilisaan baad diideen khudlaanka waa cadamu nasri inaan lagu hiilinin hoojinna waa laiska yidhaahdaa laakiin waxaa ka fasiixsan waad ii hiilin weydeen wa nasarani nnaasu dadki kalena way ii hiiliyeen oon idinka ahayn wa akhrajtumuunii magaaladii aan ku dhashay aan jeclaabaad iga soo saarteen wa aawaaniya annaasu dad aan idinka ahayn oo muhaajiriin ee ansaarta ihina way isoo dhoweeyeen uma markaa kadib amara amar wuxuu ku siiya bihim yagii fa suxibuu waa lasoo wada jiiday rig baa loo soo wadisay ilaa qaliibin ceel tiiri ama ceel jinni oo min qulabi badrin bader ceelayaashii ceel tiiriyaashiis kamid waa ceelashii intay ummadihii hore qoreen hallaabay oo qashin iyo wax saas ay ka buuxaan wacan abi alxatana waxaa laga wariyey waa tan unbaa si kale loo sheegayaay wacan abi alxata waxaa laga wariyey ana nabiy allaahi nabiga ilaahi sala allahu calayhi wasalama amara uu amar ku bixiyey yowma badrin maalintii bader biarbacatin wacishriina rajulan afar iyo labaatan nin oo min sanaadiidi qurayshin quraysh ninqarteedii ama nindoorkeedii ah oo fa qudifuu lagu wada tuuray fii tawan ceel oo min atwaa'i badrin ceelasha bader ka mid ah tuwanka waa ceel maxaan karkaara leh ceel karkaara leh yacni ceel dhisan waaye ceelashu markay dhaadheer yihiin waa la dhisay haddii kale way dumayaan ceel la dhisay baa la yidhaahda oo dhagax derbiyadiisa dhan lagu dhisay ceelasha dhaadheerna saasaa loo wada dhisaa fii tuwan ceel la dhisay oo min atwaa'i badrin bader ceelashiisii ka mid a kaasoo khabiithun uraya kaasoo mukhabathin mukhbathin maaragtay la dhibsado urtiis uraya wax kastaa iskaga dhaca bakti iyo waxbaa intay damcaan inay ka cabaan xayawaanad ba ku dhacayaan oo wada qashin ah wa kaana waxaa rasuulka idaa dahara hadduu ka adkaado uu ka qaalib noqda ka qaalib noqdo calaa qowmin qolo aqaama wuxuu ku nagaan jiray bil carasati goobtii dagaalka halaatha layaalin saddex maalmood carabtani dhaqan sidaa u ahaan jirtay si loo sugo inaad adkaatay berri waaba lagu murmi karaa mogta annaga adkaana bay dhihi karaanba falamaa markii kaana uu ahaaday bibadrin weli bader uu ahaaday alyowma athaalithi maalinta saddexaad amara rasuulka amar wuxuu ku bixiyey biraaxilatihi gaadiidkiisii fa shudda calayha waxaa lagu xidhay oo lagu raray raxluhaa xamaanteedii uma markaa kadib mashaa rasuulku wuu socday watabacahu asxaabuhu asxaabtiisana way raaceen xataa qaama ilaa uu istaaga rasuulku sala allahu calayhi wasalama calaa shafati raka ceelkii marka ceelkii mar maxaa la yidhi bi'ri baa la yidhaah tawaana waa la yidhaah qaliibna waa la yidhi intoo dhan intaasoo magacba wuu leeyahay inagu ceel un baan nidhaahnaa ceel iyo laas labadaa unbaan leenahay laas oo ka yar ah iyo ceel oo ka dheer ah calaa shafati raka arraka ceelka jirjirkiisa ama yuu istaagay daraftiis fa jacala wuxuu bilaabay yunaadiihim inuu u yeedho biasmaa'ihim magacyadooda inuu ugu yeedho wa asmaa'i aabaa'ihim iyo aabbayaashood magacyadooda inuu ugu yeedho u yidhaahdo yaa fulaan ibnu fulaan hebelkii ina hebel ahaayow hebelkii ibnu hebel ahaayow ayasurukum ma idin farax gelin lahayd annakum idinku atactum allaha wa rasuulahu alle iyo rasuulkiisa inaad adeecdaan ood warkooda qaadataan ma idin farax gelin lahayd fa innaa annagu qad wajadnaa waanu hellay maa wixii wacadanaa rabbunaa rabbigayo wuxuu noo yaboohay amau noo ballan qaaday xaqan isagoo dhab a ayaanu aragnee fahal wajadtum idinku ma hesheen maa wacadakum rabbukum rabbigin wuxuu idin yaboohay oo xaqan dhaba ma aragte ma hesheen fa qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow maa takallamu maxaad kala hadli min ajsaadin jidhadh jidh jasad kaasoo laa ruuxa fiihi wax ruuxii aysan ku jirin maxaad kala hadlaysaa maqaarkooda qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxamedin biyadii ay ku sugan tahay maa antum idinku ma tihidin biasmaca kuwa uga maqal badan limaa aquulu waxa aan leeahay minhum iyaga wa fii riwaayatina waxaa ku sugnayd riwaayad kale maa antum idinku ma tihidin biasmaca kuwa uga maqal badan minhum iyaga walaakiin hase ahaatee laa yujiibuuna ma jawaabayaan qisooyinkan oo dhan waxay ku soo aroortay saxiixulbukhaari iyo saxiix muslim waa muttafaqun caleyh haddana makkatu tatalaqaa naba alhaziima magaalada maka oo helaysa warkii jabka fara waxaa cararay almushrikuuna nimankii mushrikiinta ah waxay ka carareen min saaxati badrin goobtii dagaalka ee beder ayay ka kala carareen ay farxadeen fii suuratin khayra munadama si aan nadaamsanayn ayay u firxadeen oo nin waliba wejigiisa unbuu u cararay isagoo keliga ah tabacaruu way firdheen fil widyaani dooxooyinka washicaabi iyo golaha watajahuu sawba makkata xagga maka unbay wejiga saareen madcuuriina iyagoo argagaxsan laa yadruuna aan garanayn kayfa yadkhuluunaha si ay u galaan khajalan yaxyax daraaddi qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa awalu man qofkii qadima soo galay oo soo sheegay bimusaabi qurayshin qurays jabkii ku dhacay musiibadii ku dhacday iyo wixii soo gaadhay iyo jabkii kii keenay ee ugu horreeyay wuxuu ah nin la yidhaahdo alxaysumaan alxaysumaan nin la yidhahdo ibnu cabdillaahi alkhusaaci fa qaaluu waxay dhaheen maa waraa'aka war maxaa kaa dambeeya maxaad war haysaa qaale wuxuu ihi qutila lidilcutba ibnu rabiica waa la dilay wa shaybatu ibnu rabiicana waa la dilay wa abulxakim ibnu hisham waa la dilay wa umayu ibnu khalaf waa la dilay raggii oo dhan buu sheegay fi rijaalin ragoo min azucamaa'i madaxdii ka mid ahoo samaahum uu magacaabay yacni raggii oo dhan buu sheegay falamaa akhada markuu bilaabay yacuddu inuu tiriyo ashraafa quraysh quraysh odayadeedii oo dhan qaala safwaan ibnu umaya ayaa wuxuu yidhi wahuwa qaacidun isagoo fadhiya fi lxijri xijri ismaaciil isagoo fadhiya xijriga waxaa la yidhaha meel ka tirsanaan jirtay kacbada oo markay qurayshi dhisaysay ay lacag xalaal u weyda ee ka tagtay intaasaa xijri la yidhaha waana soo aragnay wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay in yacqil maa yacqil haada kani wax ma kala oga wiil wax caqli uu leeyahay iyo wuxuu fahamsan yahay midna ma leh fasaluuhu bal weydiin wuhi cani waxaad tidhaahdaan safwaan ibnu umayana ma la dilay dhaha qaaluu waxay dhaheen maa facala sufyaan ibnu umaya sufyaan ibnu umaya bal ka waran isaga qaala wuxuu yidhi haa huwa waa kan daa jaalisun fi lxijri fadhiya yacni aniga hadda nin isku dardarmaday ma ihiye waa kan waqad wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay ra'aytu waxaan arkay abaahu aabbihi wa akhaahu walaalkii cali ahaa qad qutila xiina qutila markii la dilayna waan fiirinayay buui wa qaala wuxuu yidhi abuu raaficin nin abuu raafic la yidhaahdo mowlaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay mowlihiisa ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa waagaas hulaaman addoon oo lil cabaasi cabaas uu leeyahay baan ahaa wa kaana alislaamu islaamkuna wuxuu ahaa qad dakhalanaa kii galay ahla albeyti guriga reer cabaas haddaan nahay islaamka wuuna galay oo waan islaannay islaamka waan gallay fa aslama alcabaasu cabaas wuu islaamay wa aslamtu anigu waan islaamay wa aslamad waxaa islaamtay ummulfadl ummulfadl baa islaamtay oo maaragtay cabdullaahi bni cabaas iyo hooyadood ahayd wa aslamat wa aslamtu anna waan islaamay wa kaana alcabaasu cabaas wuxaa yagtumu islaamuhu islaamkiisa kii qariya wa kaana abulaab wuxaa qad takhallafa kii ka hadhay can badrin dagaalkii bader buu ka hadhay falamaa jaa-u lkhabaru warku markuu yimid iyo jabkii ku dhacay quraysh kabatahu allaahu ilaahay wuu dulleeyey wa akhsaahu wuu dulleeyey waa isku mid labadani wa wajadnaa waxaanu ka dareennay oon ka helay buu ihi fii anfusinaa naftayada quwatan xoog yama awood iyo wacizan sharaf yaan helay buu yidhi annaga wa kuntu waxaan ahaa buu ihi anigu rajula nin daciifan oo iska tabar yar nin aan tabarba lahayn baan ahaa buu yidhi oo acmalu ka shaqeeya al aqdaaxa leebabka ayaan qori jiray buu ihi anxatuha waan qori jiray fii xijrati zamzam zamzam dhabarkeeda ama agteeda ayaan ku qori jiray fa wallaahi baan ku dhaartee innii anigu la jaalisun waan fadhiyey fiiha qolkii ayaan dhex fadhiyey buu idhi anxatu aqdaaxii aniga oo qoranaya leebabkaydii wa cindii anigana agtayda ay fadho ummulfadl jaalisatun ay fadhido waqad saranaa isaga oo aan ku faraxnay ku faraxnay maa jaa-anaa waxa noo yimid oo min alkhabari war ah in gaaladii la jebiyey raggii odayaashii oo dhan shayaadiintii la wada laayay muslimiintuna ay guulaysteen annaga intaa ku faraxsan id aqbala waxaa noo yimid oo nasoo qaabilay abulahab oo yajuru jiidaya rijlayhi labadiisa lugood jiidaya oo socon la ciil iyo iyo murugo bisharin sharna sharta uu maqlay daraaddeed lugihiisa la jiidaya xataa jalasa ilaa uu ka fadhiistay calaa tunubi lxijrati xujradii ama qolkii darafteeda yuu ka fadhi yuu ku fadhiistay darafteeda ayuu saa ugu fadhiistay fa kaana wuxuu ahaa dahruhu dhabarkiisu ilaa dahrii dhabarkayga labadayda dhabar baa isu jeeday isu jee isu jeeday haa fa baynamaa waqti huwa isagu jaalisun uu halkii fadhiyo id markaas qaala annaasu dadka waxay idhaahdeen haadaa abu sufyaan ibnu xaarith waa kan sufyaan kol mid baa soo dhacaya firxadkii sufyaan ibnu xaarith baa yimid ibnu cabdilmutalib oo qad qadima soo galay fa qaala lahu abulahab wuxuu ku yidhi halumma ilaya war ii kaalay fa cindaka adiga agtaada lacamrii baan ku dhaartay cimrigayga ee alkhabaru warka dhabta adahaya kaalay qaala wuxuu yidhi marka ninkii abuu raafic ahaa fa jalasa wuu fadhiistay sufyaan ama abu sufyaan abu sufyaan ibnuxaarith ilayhi abujahal abulahab buu la fadhiistay wannaasu dadkuna meel kasta inta laga soo xoomay qiyaamun calayhi ay kor taagan yihiin oo warkiisa la dhegaysanayo fa qaala abulahab wuxuu yidhi yabna akhii adeer akhbirnii ii waran kayfa sidii kaana uu ahaaday amru nnaasi dadka arrintiisu ay wuxu dhaceen qaala wuxuu yidhi abu sufyaan ibnu alxaarith ibnu cabdilmutalib maa huwa maysan ahaanin arrintu ilaa an laqiinaa alqowma nimankii oo muslimiinta ah rasuulku hogaaminayay inaanu fooda istirnay oo fa manxanaahum waxaanu siinay uun agtaafana degtayada unbaan siinay oo dhabarka unbaan siinay waan cararnay un kolkiiba yaqtuluunanaa iyaga oo na diliya kayfa shaa-u sida ay doonaan wa ya-suruunanaa noona qafaalanaya oo noo qabqabsanaya kayfa shaa-u sidaay doonaan wa ayamullaahi ilaahay magaciisaan ku dhaartay maca daalika isagee taasi dhacday maa lumtumunnaasa dadkiis cararay ma aanan eedaynin oo ma canaanana yidhi maxaa jira laqiinaa waxaanu la kulannay rijaalan rag biidin oo cadcad oo calaa khaylin farda saaran fardahaasoo bulqin giirgiiran oo caddaan iyo madow isugu jira oo bayna asamaa'i wal ardi dhulka iyo cirka dhexdooda oon ka soo daadanaya wallaahi baan ku dhaartay kuwaasoo maa tuliiqu shay-an ruuxna waxba aan hambaynayn waxba aan reebayn walaa yaquumu laha shay-un cid is hortaagi kartaana aysan jirin wallahu subxaanahu wa tacala aclam